halkaaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington sidii aad warkaba ku maqlayseen ciidamada kenya iyo kuwa dowladda ayaa sheegay inay qabsadeen qaybo ka tirsan magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose kadib markii weerar dhinaca cirka iyo badda ah ay saaka aroortii qaadeen ururka al-shabaab ayaa iyagu beeniyey in qayb ka tirsan magaalada laga qabsaday goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in inta badan magaalada ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab iyadoo dhanka kalena ciidamada huwantu ay fadhiisamo ka samaysteen goobo ku yaala duleedka magaalada islamarkaana ay gooyeen dhowr wadda oo magaalada soo gala wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysa wariyahayaga sahre cabdi axmed
xaaladda magaalada xeebta ku taalla ee kismaayo ayaa fiidnimadii caaweyto laga dareemayaa xiisad kacsanaana kadib markii ay ciidamada huwanta ah ee ka kala tirsan kenya iyo soomaaliya la sheegay inay magaalada soo gaareen daryanka madaafiicda iyo duqaynta ay geysanayaan diyaaradaha ayaa maanta laga maqlayay magaalada wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in la duqeeyey magaalada dacalkeeda waqooyi aagga jaamacadda kismaayo university ee badda ceeldhiig ilaa iyo waddada isku xirta magaalada iyo eeraboodkii hore ee madhamaato goobjoogayaal ayaa sheegaya in tiro ciidamo ah oo kenyaan iyo soomaali ah ay xeebta dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo ku daadiyeen maraakiib dagaal aroortii hore ciidankan ayaa la sheegay inay gooyeen waddada aada waqooyiga magaalada kismaayo colonel cyrus oguna waa afhayeenka ciidamada kenya ee jubbada hoose wuxuu ii xaqiijiyey in ciidamadoodu ay gudaha u galeen qaybta waqooyi ee magaalada kismaayo waxa dhacaya kismaayo haatan waxa ay tahay ciidamadeenna difaaca kenya iyo kuwa soomaaliya ayaa gudaha u galay qaybo ka mida kismaayo waxay ku soo degeen halkaasi saaka labadii aroornimo waxa ay ku sii socdaan qaybaha kale ee magaalada ee shabaabku ay gacanta ku hayaan waxa uu sheegay sayres oguna tan iyo intii ay ciidamada kenya gaareen qaybo ka mida magaalada inaysan jiran wax iska caabin ah oo ay la kulmeen iyo khasaare soo gaaray toonna waxaa kale oo uu sharaxayaa master oguna in dagaalka ay qaadeen uu ahaa mid wada jira oo ka koobnaa cirka dhulka iyo badda waxaynu qaadnay howlgallo dagaal oo laysku daray oo ay wada qaadeen ciidamada badda iyo ciidanka lugta qaybo ka mida ciidamadu waxa ay ku yimaadeen lugta halka kuwa kalena ay ku yimaadeen badda waxaana jiray dabcan taageero dhinaca hawada ah si loo caawiyo ciidamada lugta iyo kuwa badda lama oga khasaaraha rasmiga ee dagaalkii saaka ciidamada al-shabaab ayaa la sheegayaa inay joogaan ilaaladooda dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo gurigii hore ee madaxtooyada waxaa sidoo kale la arkayay maantadii hore diyaarado joog hoose ku duulaya oo magaalada dul heehaabaya axmed maxamed islaan axmed madoobe waa madaxa ururka raaskaamboni wuxuu u sheegay v o e da in ciidamadiis iyo kuwa kenya ay rajeynayaan in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada
oo yani kasoo howlgaleen iyagoo dhinaca badda kasoo degay ciidamada kale oo aan hadda anagu la soconana magaalada kilomitraa yar baan u jirnaa waxaan rajeynayaa waktiyada soo socda in si guud magaalada gacanta loogu dhigo iyadoo hadda laftirkeeda ayna jirin hadda xooga shabaab oo magaalada ku jira wax yar oo baxsanaya ama meelahaas wax tuurtuuraya mooya hadda aanan dareemaynin hadda culays kale oo ciidan oo shabaab hadda magaalada inuu ku jira aanan filaynin ururka al-shabaab ayaa bogga ay ku leeyihiin twitter-ka waxa ay ku sheegeen in magaalada gacantooda ay si buuxda ugu jirto waxa ayna sheegeen in dagaalka maanta ay ku burburiyeen saddex baabuurta dagaalka kenya ah idaacadda ku hadasha afka ururka al-shabaab ayaa maanta laga maqlayay magaalada waxaana ay tabinaysay warar dadka kismaayo ee ku sheegeen inay ugu baaqayeen inay dagaalka ka qayb galaan sida ay noo sheegayaan ila ku sugan magaalada kismaayo ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin inta badan magaalada gaar ahaana xarunta madaxtooyada iyo qaybaha ganacsiga ee magaalada ma jiraan ila ka madax bannaan dhinacyada ishaya oo ka hadlaya wakhtigan xaaladda cakiranay taagan saameyntooda cabsida ee dhinaca ammaanka ah awgeed cabdirashiid khaliif waxa uu ka tirsan yahay hay-adda ka hortagta xasaradaha adduunka ee i c j waxa aan wax ka weydiiyey xiisadan soo xoogeysatay ee magaalada kismaayo dagaal baa lasoo qaaday midna meesha inuu haysto oo jooguu rabay ciidan kale oo noocyo badan lana bad iyo dhul iyo cirba way uga soo duuleen marka dagaalkana badanaa xoog baa lagu kala lagu kala baxaa marmar qaarkoodna nasiib baa iska jira marka ayagu ama way ka bixi doonaan ama way ku dagaalami doonaan oo dagaal kadib baa looga looga reyn doonaa ama ayagaa u hari doona laakiin kolba waa magaalo dagaal iyo diilo colaadeed iyo dagaal ka socdo wey magaalada kismaayo waxaa waayadan ka jiray barakac dadku ay uga baqanayeen in guryahooda ay ugu yimaadaan dagaallo iyo khasaare ka dhalan kara haddii ay dhinacyada gudaha magaalada isku qabsadaan saare cabdi axmed aad iyo aad bay umahadsan tahay dhanka kalena howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ciidamada amisom ay hareereeyeen magaalada kismaayo abaanduulaha ciidamada amisom ayaa dadka magaalada degan ugu baaqay inay deganaadaan isagoo sheegay in hadafkii ciidamada amisom uu yahay sidii ay magaalada uga xoreyn lahayn urka al-shabaab amisom waxay ugu baaqday dagaalyahanada al-shabaab ee magaalada kismaayo ku harsan inay hubkooda dhigaan haddaba khadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toos ugu jira afhayeenka ciidamada amisom cornel cali aadan xaamud cornel marka hore soo dhowow si kooban bal xaaladaha iyo wararkii ugu dambeeya magaalada say wax yihiin
bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaan sheegaynaa amisom iyo ciidamada soomaaliyeed ee federaalku gelinkanba sidii ay kismaayo gacanta ugu dhigi lahaayeen hawladeed way ku jireen mara dhexdii iyo meelo badanoo ay hareereeyeen way jirtaa imikana maanta sida loo wada maqlayo gudaha waa loogu jiraa magaalada waxaan see leeyahay shacabka halkaasi joogaa dhammaan inay ku kalsoonaadaan ciidamada amisom iyo ciidamada waa howlgalka ay kula jiraan ee soomaaliyeed kuwaasoo nabadooda iyo noloshooda dambe ayahooga dambe u socda waa gartay ciidankiinu hadda halkee bay joogaan waxaa tidhi gudahay ku jiraan halkee bay ka joogaan magaalada
ciidanka iyagu meelo lagu arkayo waxaa kamid ah xeebaha kamid a koorka agagaarkiisa kamid a meelo badanoo magaalada ku hareereysanna way joogaan jidad magaalada laga soo gala way joogaan gudahana arrimo aan iminka faahfaahin karayn ayaa ka socda magaalada dhexdeeda waa garta marka idinka sida idiin muuqata al-shabaab ma waxay damacsan yihiin magaalada inay idinkula dagaalamaan mise xaaladaas ka bedelan baa jirta
nimanka hubka sitee nabadgelyada soomaaliyeed dan ka lahayn waxaan leenahay horta oan u jeedinaynaa nabadgelyo meesha ay ku jirto nabadgelyo wax ka macaan ma jirto sida ugu dhaqso badan inay hubka dhigaan baan jecelnahay maanta halka ay ka joogto ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ay kaashanayaan sidii khaasatan ay si degdega ah oo u nabadeyn lahaayeen magaalada kismaayo oo qiima noole iyo weyaan hal halka hadday hubka rabaan inay dhiibaan yay u dhiibayaan hubka yay yay la hadlayaan
marka hore intaananu anaku farsamooyinka caynkaasanu qaadin meelahaan qabsanayno hortooda waxaa jirta barnaamijyaal aan kusoo talagalno shacabka soomaaliyeed maanta dowladnimu uu bisin yahay ciidanku wuxuu diyaar u yahay nabadeynta unbuu shaqo kuleeyahay markaaba barnaamijyo badan oon anaku aan hawlgalka kadib qabanayno baa jirta hadii dib ummadda loogu daro iyo hadii maxaa layidhahaa si kale danahooda loogu qabsada waa gad khasaaruhu intee buu leegyahay dhinaciina iyo dhinacoodaba intaad og tahay
iminka ahaan khasaaro waa jira khasaaruhuna xaggooga iyo u badan yahay annaku khasaaro aan sheeganayna haba yaraatee ma jirto waxa hubaalase dhawaan doontiin magaacna waad maqli doontiin dhimashona waad maqli doontiin way jirtaa sa ay tahay laakiin se kama faalloonayo iminka ahaan iyadu la howlo militarigan waxa socda iminka aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa afhayeenka ciidamada amisom cornel cali aadan xaamud oo ka hadlaya howlgalka ciidamada amisom iyo kuwa kenya kuwa kenya hogaaminayaan iyo ciidamada dowladdu ay ka hayaan magaalada kismaayo halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington